ololahan oo lagu daweynayo dadka qaba xanuunada dhimirka ayaa laga bilaabay degmada cadaado ee gobolka galgaduud kuwaasi oo ka kala yimid gobolada dhexe ee dalka doctor cabdiraxmaan cali cawaale doctor xabeeb oo ololahan hormuud ka ah ayaa u tegay degmada cadaado si uu uga qayb qaato ololahan doctor shariif fagaas oo ah maamulaha isbitaalka xabeeb ee degmada cadaado ayaa bulshada ugu baaqay in goobtan caafimaad ay keenaan dadka qaba xanuunada dhimirka islamarkaana ay ka qayb qaataan sidii loo horumarin lahaa xaruntan doctoorkana waa u mahad celinaynaa maadaama uu deegaankii ku soo noqday hadda ka horna in badan uu ku soo noqnoqday dad badanna uu ka faa'iidaystay ilaahayna ku caafiyey mar kale maantay shanta bisha sagaalaad ayaan ku soo dhoweynay degmada cadaado marka dadkana waxaan u sheegaynaa inay maaragtay ka faa'iidaystaan muddo ayuu joogi doonaa dhakhtarku marka sidaas baan maaragtay idinku salaamayaa dhanka kale doctor cabdiraxmaan caali cawaale doctor xabeeb ayaa xusay in ololii hore ee laga sameeyey degmada cadaado ay ka faa'iidaysteen dad badan oo ka kala yimid meelo fog haddana loo baahan yahay in xanaano gaara la siiyo dadka qaba xanuunada dhimirka degmada cadaado runtii waa xusid mudan kii mey iyo afar ayay ahayd markii xaruntii ugu horraysay ee xabeeb psychiatric and rehabilitation hosbitaal aan ka furnay degmada cadaado nasiib wanaag kuma aan qaldanayn xaruntaasi waxaa ka faa'iidaystay bukaanno gaarayo ilaa sagaal boqol oo bukaan oo laga kala keenay dirirhabe jigjiga ilaa somalilan puntland way ka faa'iidaysteen waxaan ogeysiinayaa marka walaalaha soomaaliyeed ee bukaannada xanuunka dhimirka iyo neerfahaba la nool ee ku sugan hadday tahay etoobiya somalilan puntland galgaduud iyo beledweyne hiiraan doctor xabeeb wuu soo rogaal celiyey waxaan rajaynayaa inaan muddo bil ah halkan ka shaqay doono diyaar iyo bilaad u nahay isbitaalkan ayaa muhiim u ah dadka ku nool degmada cadaado ee gobolka galgaduud iyo guud ahaan gobolada dhexe ee soomaaliya maadaama ay aada u yaryihiin xarumaha lagula tacaalo dadka qaba xanuunada dhimirka ee ku yaala gobolada galgaduud iyo mudug